waan dhegaystayaal dhammaantiinba waa mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington oo aan caawa idinku hayo laba sheeko oo aad u xiiso badan oo qosolna wata kuwaas oo ku saabsan shimbirka ugu da'da weyn adduunka oo ukun dhashay hadda waa shimbirka adduunka ugu da'da weyn da'diisa waxaa laga yaabaa meelaha aad iska weydiinaysaba inuusan joogin goordhow ayaad dhegaysan doontaan waxaa sidoo kale aan idiin hayaa fanaanada kaftanka iyo sheekada ku xeesha dheer ee cadar axmed kaahiin oo ka sheekaynaysa habdhaqanka soomaalida maanta waa caawa iyo caweyska washington aan ku bilaabee shimbirka ugu da'da weyn adduunka ayaa weli dhalaysa da'deeda waa toddobaatan iyo afar sano jir toddobaatan iyo afar sano ayuu shimbirkaasi jiraa waa sheeko aada u xiiso badan cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa stuudiyaha ila jooga cabdixakiin soo dhawow kusoo dhawow barnaamijka caweyska washington shimbirkan lagu sheegay inuu yahay shimbirka ugu da'da weyn adduunka ee haddana la leeyahay weli ukumuu dhalayaa bal anigii dhegeystayaasha nooga dhac sheekadaasi waa kaag horta caashaay shimbirtani af soomaaliya waxa lagu yidhaha garan mayno laakiinse waxaa caadi ahaan luuqadda qalaad loo yaqaanaa laysan albatros waa shimbir ka mida shimbiraha caanka ah inta badan badda lagu arko xajmahaana aan aada u weyneyn dhexdhexaada kana mida shimbiraha inta badan badda ka dhex qadhaabtee ku nool si kale haddaan kugu sheego caashaay waxay ka mid tahay shimbiraha dibad wareega ah meel rasmi oo ay shimbirtani degantahay adduunyada kaga nooshahay ma jirto marka marka waa shimbir reer guuraa ah reer guuraaya marka inta badan wild bird baa adduunyada la yidhahdaa waa inta badan maadaama ayna meel rasmi ku ahayn deegaan rasmi ah badda inta badan joogtaa waanay wareegtaa sidaa adiguba aad tilmaantay afar iyo toddobaatan sannadood bay jirtaa toddobaatan iyo afar sano waad dareemi karaysaa bini aadamkii baa intay jiraan la isweydiinayaa oo iyadana afar iyo labaad afar iyo toddobaatan bay baarka ka goysay ajiib shimbir afar iyo toddobaatan sano jira anay gu cusub tahay dhegaystayaal badanna malaha inay ku cusboonaataa laga yaabaa intii akhrisay ee malaha meelaha ka soo aragta waa wax dhici kara laakiin shimbir da'daas jira way ku cusub tahay malaha dhegaystayaashana way la mid aad iyo aad caashay waa waxyaabaha sheekadanba keena inana noqoto sheeka warka soo gashay wakaaladaha wararka ee adduunyadu ay si weyn uga falanqoonaysay dhowrkii maalmood ee ugu dambeeyey weliba arrinka cajiibka caashay afar iyo toddobaatan may gaadhine way dhalaysaa waxweeye beed bay dhashay dhowaan toddobaadkii hore kadibna taasaa keenay war weyn sii noqoto haddana ukun ukun bay keentay marka caadiyan shimbirtani macnihii hadda weynaato oo da'da afar iyo toddobaatanka ha gaarto laakiin imisaa loogu talagalay inay dhalmada ku joojiso
dhalmadaba intaan la gaadhin cashay noloshoodaba ma gaadhaan afar iyo toddobaatanka shimbiraha noocaan ee shimbirtan oo kale ahay siddeed iyo lixdan ma dhaafaan ama lixdan iyo siddeed ajiib markii lixdan iyo siddeed marayaan baa badankoodu celcelis ahaan way geeriyoodaan laakiin iyadu intay weli xoog tahay oy duulayso qaarad ilaa qaaradu kala gooshayso ayaa haddana beedkii ay hadda dhigtay toddobaadkan waxaana ay beedka keentay oo ay halkaasi ay ku dhigtay beedka meesha ama goob la yidhaahdo atol national wildlife refuge oo ku taalla hawaii jasiiradda hawaii ee waddanka maraykanku maamulo waxaana caashaay isla halkaasna loogu tala galay shimbiraha dibad wareega ee qaxoontigaah inay ku nastaan inay ku nastaan ama lagu hayo adduunyadoo dhan bay markay u kala wareegayaan ee u kala gooshayaan ayay halkaa yimaadaan waa garta marka halkaasay timi kadibna halkaasay ku dhashay waaya waxaan rabaa marka inaan aniga ogaado dhegeystayaashan ay ogaadaan haba dhasho da'deeda afar iyo toddobaatan ha jirto sidee lagu ogaado mar haddii la yidhi waa shimbiro dibad wareega oo reer guuraaa wareegaya cashaay horta magac maskiin lagamaaha magaceedaaba la yaqaanaa taasaa kugu sheegaysaba in si fiican loo garanayo shimbirtan shimbiraha kaluna ka mid noqoto ha raacdo qoyskaasi la yidhaahdo amaba qoladaasi la yidhahdo laysan albatros shimbiraha noocaasa laakiin se magac baa la yidhaha waxa la yidhaha wisdom wisdom wisdom waa macnaha waa waa xigmaddii waa qof caqliila magacaasaa loo yaqaanaa shimbirtan waa shimbir la garanayo waxaanay ka mid ahayd shimbiro halkaa jasiiradda hawaai joogayey waxaanay inay wareegto oo ay duusha ay bilowday ku sagaal boqol iyo lix iyo kontonkii cajiib waa siddeed iyo lixdan sannadood ka hor ama waa lixdan iyo siddeed sanno ka hor meelaha qiyaastii cajaa'ib haye Een, ilaa intaa way wareegaysay way socotay inta ay socotay duulaysay marna ay badda weyn badweynta soo dulgooshaysay marna ay hawaai ku soo noqonaysay waxaa la ogyahay intay dhashay soddon xaboo beed ay dhigtay soddon ukuna ha markaas saddexdaa xabe oo dilaacay oo kaalin qaaday oo shimbiro noqday bay korisay weliba waa gartay oo ay ka saartay Een, taasi caashe waxaa kasii xiiso badan waa la daba socday waxaa la yidhi in muddo ah in muddo ah wax beeda may dhigin waxaa ugu dambaysay inay beed dhigto een, muddo hore ka hor marka toddobaadkii inta aynu soo dhaafnay bay hawaai ku soo noqotay marka hawaai ku soo noqotay waxaa jira shimbiru inta badan labalaba isu raacaan lab iyo dhadig ilaahay baa ugu talagalay een, shimbir laba oo inta badan ay israacaan akikimiyaa la yidhaahdo ayaa markii ugu horreysay iyadoo isaguna laba kun iyo lixdii baa ugu dambeysay inuu shimbir kale la falgalo ama uu la kulmo oo uu beed ka dhalo waa gartay horey markii ugu horreysa kulmeen kadibna markay labadoodii ay halkaa ku kulmeen bay beedkii ugu horreeyay saasay ku dhashay
marka waa hawl rabbaaniya oo cajiiba halkaasi ka socota micnihii iyadoo laga quustay aan ukun dambe laga filayn ayay ukun dhashay waa arrin rabbaaniya ilaahay baa ugu talagelaya Een, shimbirahanna inta badan ma istaagaan cashay Een, inay imaadaan ay halkan ku soo noqdaan marka laga yimaado badweynta inta badan waa shimbiraha dulduula ee inta badan markaad haddaad dooni saaran tahay ama aad gaari ku agmaraysa badweyn ama aad baddaba joogto aadka u dhawaaqee inta badan badda dhex jooga waxaanay ku nool yihiin een, ukunta ama beedka inta badan uu uu kalluunku dhigto iyo waxyaabaha inay cayayaanka yaree badda ay badda ka dul gurtaan inta kalena badday dul dul wareegayaan waad dareemi kartaa meel ay istaagaan u Male.
yimaadaan taasina waxa weeyaan waxaynu dib ugu noqon karnaa een, halkaa markaad eegto een, ebn xariisin jinnaa ka waraabiya xasan sheekh muumin heestii uu sameeyey ee, goronyada hibe maxamed ay qaadaysa cajiib gorayada ilmaheeda aroori bay dhigtaayoo awoodigu ku laaya shimbirtuna maxay aqroos aqal ayay la xidhay bay ubadkeeda seexisaa ilaahi dhaamana bay ubadkeeda amaana bay sii- ubadkeeda seexisaa macnaha beedka wax alla waxay intaa dul wareegaysa badda markaa ay damacdo ee ilaahayna ku abuuray inay keento inay meel badda- ammaana bay meel geenaysaa ammaana wataa ilaa inta badweynta ka timaada hawaai tegaysa ku hubsanaysa halkaa ku hobsanaysa ku dhalaysa cajiib marka een, arrimaha cajiibka ah waxa weeyaan inay dee da'daa gaadhay inay intaasoo sannadood aanay een, shimbir laba la falgelin een, inay haddana hadda ay iyadoo da'dii dhaaftay ay halkaa ku dhashay Een, casha weliba haddaan intaa kuu soo raaciyo waalidiinteeda la ogyahay oo iyaguna sanadkii marba inta badan ay dhalaan oo eh, shimbiraha noocanay sanadkiiba hal beed ay badankoogu dhalaan waxaa aniga aad iila cajiibsan in shimbirtan lala socday inta gooray dhasha la og yahay da'deeda la og yahay iyo in sanadkii ay hal mar dhasho marka shimbiraha la midka ah ama shimbiraha kale marka lala barbar dhigo maxay kaga duwan tahay shimbirtani maxaa u gaara guud ahaan shimbirta noocana
cashay shimbiraha caadiga waxaynu ku naqaanaa inay shimbiro dabjooga yihiin qaar badan oo ka mid a guryaheenna ay ag joogaan geedaha saaran yihiin een, ay kaynta aynu ugu tegayno ta ugu fogba waxaa laga yaabaa inaad kaynta ugu tagto iyadoo joogtaa laakiin tani aadamaba ma ag joogto bad badweyntay joogtaa iska dalxiistaa halkaasay joogtaa Een, waana waxyaabo badan oo dhaqano badan aad eh, dadka qaar baa dersoo inta badan daba socda shimbiraha tusaale ahaan oo kale haddaynu eegno een, buur waxaa jirta gobolka sanaa ku taalla oo la yidhaha buurta rabshiga rabshiga rabshiga shimbiraha adduunyada dacalka dacal u kala gooshaya halkaa sanadkii mar way soo maraan way isugu yimaadaan cajiib marka een, waa dhaqan rabbaaniya oo ilaahay ugu talagalay way guuraan inta badan shimbiruhu qaarad ka qaarad bay u kala gudbaan adduunyada qaar waa la eegaa oo inta badan khubarada shimbiraha daba raacdaa way eegaan waxay yidhaahdaan bal halkay tagtay shimbirtani qaarkood baa aaladahan inta badan wax lagu raaco ku xidha ama waxaa la yidhaha g p s-ka kadibna waxaad kala soconaysaa moobaylkaaga iyadoo maanta waddan maraykanka joogtaad ku arkaysaa canada iyadoo dhowr cusho kadib haddana waxaa laga yaabaa inay qaaradda amerikaba ka baxday asia tagto guuritaankooga waxaa ku lamaan cimiladay inta badan ay doonayaan ay ku nool yihiin ilaahay ugu talagalay cuntaday cunaan qaabka u noolaadaan iyo weliba gurub gurub ama koox koox inay isku raacaan ay wada nool yihiin waxyaabahaasa inta badanna go-aamiya marka xilli walba waxay og yihiin meeshii ay cunnada ka cuni lahaayeen meesha ay tahay een, cimilada ay ku badbaadi lahaayeen halka ay tahay ilaahay baa ku abuuray laakiin waxaan rabaa middan een, ku saabsan buurta sanaag oo kale ee, sanaag ku- buurtan sanaag ku taalla sidee iyagana lagu ogaaday in shimbiraha adduunka oo dhan isugu yimaadaan yaa iyadana daba galay Een, cashe dad baan shaqi kalaba qaban Hay.
maahana wax hadda iyo sanadahan iyo intan la ogaaday laakiin si in muddo ah waa sheekooyinka muddo la ogaa weeyaan ee khubarada adduunyadu dabcan dee dowladdii eh, soomaaliya berigii jirtayna waxyaabihii la ogaabay ahayd haddana dadka ku nool dee somalilan iyo gobolka iyo maxaan ku dhaha sanaagba inta badan way ogyihiin dadka gobolka sanaag iyo somalilanba ku nool Een, markaynu eegnana cashaay waa waa loogu tagaa shimbiraha waa la yaqaanaa xilli gaar ay soo maraan oo dee dad baa ku nool halkaas marka deegaan ma la ogaada sababta keenaysa inay xilli isugu yimaadaan halkaas muxus bay ku sameeyaan micnihii mashir baa jira micnihii ma la ogaada sababta keenaysa inay halkaas isugu yimaadaan hal mar walow aanan eh, maxaan ku dhahdaa warbixin rasmiya oo laga qoray aanan haynin laakiinse haddana dadka inta badan een, sheekooyinka u badiyaan waxay yidhaahdaan een, kala wareegga markay kala guurayaan ee qaarad ilaa qaaradu kala gudbayaan oo goob ay ku sii nastaan oo inta badan joogaan ay isla yaqaanaan waa horey sahansadeen markaa way saaseen waa barkulankooga si kale kuma Cajiib.
garatid ayayna odhan karnaa shimbirtan waxaynu nidhi waa afar iyo toddobaatan ayay jirtaa weliba markaasay dhalaysa su-aashii aynu ku bilownay marka hore barnaamijkay ahayd dadweynihii ama aadamihii mise jirayaan adduunyada celcelis ahaan marka la eego walow xilligii koofid sagaal iyo toban ay dad badani aad u dhinteen inkastoo dee dhi- dhimashada ilaahay baa hayay iyo qadarka marka adduunyada la qiimeynayo celcelis ahaan hoos bay u dhacday baa la yidhahdaa dadka celcelis ahaan intay dadku noolaan karaan da'da da'da ku- ay ku gaari karayaan laakiinse markaad eegto ilaa labadii kun iyo wixii ka dambeeyey iyo berigaasoo laba kun iyo een, labaatankii ama koob iyo labaatankii oo kale warbixinadii la sameeyey ilaa laba iyo labaatankii la eego inta badan celcelistaan waxaa la yidhaha saddex iyo toddobaatan sannadood bini aadamku ay bini aadamku qaar baa ka bato siddeetanaad gaadha qaar baa toddobaatankaba ka laakiin yaraado inta iyo loo ka badan yahay celceliska celcelis ahaan inta u dhaxaysa marka waddankeenan maraykanka oo kale haddaad eegto een, toddoba iyo toddobaatan ayay inta Celceliska.
badan celcelis ahaan dumarkaana inta badan ka cimri dheer ragga oo cimrigii gaadha ragga ka hor dhinta oo sheeko kale celcelis ahaan marka la eego marka shimbirtani way dhaafisay horta raggii dumarkii weli may gaadhin laakiin
raggi way soo dhaaftay way dhaaftay raggii
sheeko cajiiba aad baa mahadsanta cabdixakiin thank you adiga
Thank you. Umachefano, macedahaliye hacabine abo agebucira mecalahayi
inaan yahay jacaylkani keligaa ma jooge isbedel ahladkiisii jaarka la yaabe inaan yahay jacaylkani keligaa ma jooge isbedel ahladkiisii jaarka la yaabe haddii uu ku jiro calaf jeeray ahaataba haddii uu ku jiro calaf jeeray ahaataba la jalbeebadoonte meel dheer ma jiro jaalaha walaa haddii uu ku jiro calaf jeeray ahaataba haddii uu ku jiro calaf jeeray ahaataba la jalbeeba doonte meel dheer ma jiro jaalaha walaa
waa hagaag weli waxaad la socotaan barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a fanaanada kaftanka iyo sheekada ku xeesha dheer ee cadar axmed kaahin oo degan magaalada minneabolis ee dalkan maraykanka ayaan caawa waxaan weydiiyey inay barnaamijka caweyska washington nagala qayb gasho hal sheeko oo xiise leh oo annaga iyo dhegaystayaashaba een, aad noo soo jiita cadar soo dhowow markay dagaalada sokeeye dhacaan waa wax iska caadi oo natural ahoo caalamkao dhan laga ogyahay waxaa bata stresska bata depressionka iyo ama cuduradan maskaxda ayaa ku dhaca hadday dadku dagaala ka ay dagaalo ku dhacaan marka annagu ma naqaano awal horena waa lin yar baynu iska haysanay oo natural ah oo soomaalidu sibay u degdegtahay oo ma garanayo ma tolow ma waxyaalo badan bay nagu maqano marka dad badan baa mur- maskaxiyan wax u noqday wadankii kuwa isu dhaaranaya waxaad arkaysaa dhaarta ka dhacaysa babababa ninba ninku ka dhaar badan yahay ninba ninku ka dagaal badan yahay nin ninku ka caro badan yahay ayuu ka sumcad badan yahay oo laga jecel yahay marka ilaahay ha inoo sahle dadkeennii ilaahay cagaha dhulka ha u dhigo bal anu waxaa odhan lahaa qur'aan akhrista oo awal cashe waxaynu arki jiray qofka nabadoonka culimada aqoon-yahanka dadka nabadda doono doona ayaa sumcad badnaan jiray aada iyo aad hadda qofba qofku ka rabshoola yahay ayuu sumcad ka sumcad badan yahay loo leeyahay nin noolbaa reer hebel ninkaan bayna hogaamin kara waa ninka ugu dagaalka badan
waa gartay berigii hore markay dagaalla dhacaan waxaa la odhan jiray war bal meel heblay dagaal ka dhaceene ilaahay hortii aynu kula dhex gallo oo dadka xil baa saarnaa jiray hadda cashe waxaad arkaysaa meelo badan oo dhulkeenna soomaaliyeed ka mida oo gam laysku siiyo wax u dhaqaaqaya iyo wax hadal haya iyo wax idaacada ka sheegi iyo aadan garanaynin war dadkii away aqoon-yahankii away culimadii away indheergaratadii oday dhaqameedkii away suldaamadii ugaasiyadii garaadadii war dadkii maya baad is leedahay marka ilaahay ha inoo sahlo caashaay waa gartay marka marka een, sheekadan ku saabsan dadkan een, mar hadduu dal ama bulsho ay dagaallo sokeeye ay ku dhacaan oo weliba muddo dheer ay ku jiraan sida soomaalida oo kale inkastoo laga soo kabtay oo dowlad ay dhisanto oo baarlamaan la sameeyey laakiin weli dagaaladii iyo shoobarihii baa weli lagu dhex jiraa marka dadka aad aragtay ee waxaa la yidhahdaa dadka qaar iyagaaba isgartaba inay maarata wax ka qaldan yihiin ha annagu kolay halkan aanu joogno maadaama aanu qurba nimi oo aanu waddan shisheeye joogno oona weedarkii iyo hawadii iyo barafkii iyo u- afkii nagu adag yahay wax waliba deegaankii nagu adag yahay dadkii dad cusub dee dad waaweyn oo iyagoo waaweyn un waddan kusoo dhex dhacay baanu nahay marka dad badan baa waxay qaadeen buufis ku dhacayo strays ku dhacayo marka gabdhaanu maalin iska kaftamayno waxaanu nidhi ah
nayaadha anigu waabaan isla hadlaa gabadh kale waxay tiri anigu anaaba isu jajawaabo anaaba iska dhammaystaba oo xitaa jawaabta cid kama sugo gabar kalea waxay tiri oo iska aamusnayd oo fadhiday waxay tiri bisinka inaad ir anigu waxaas wallaahi waxbaba kuma noolidin haddaad saa tihiine marka waxaanu ku nidhi adigu stagekii aad isgaran lahayd waad dhaaftay adigu adaa nago
waa ku soo gaari doonaa waa tiri Ah.
waa noo dhiman macnaa heerkaaga waa maarata weli in la soo gaaro u baahan yahay ha caashay qof baa saa kuu soo eegayo ama dadka waddankan aho markaasaa la odhanaya ha wuxuu iyaga imaad garanaysa ha waa discrimination kelmad la yidhahaanu baranay hayo waa qabyaalad yacni faquuq waxaa la ii eegaya ha muslimnimadayda ama madowgayga la la ii eegayayo een, ha, say ii eegayaan maaragta ha waan garanayaa de waan garanaya waa xin Hag- hadda ciidamo kuma eegaysa adaa iska mooday oo qabyaalad iyo balaayo nuu baranay moogta
hayo markaasaad oranaysa ha wi- wi- xaasidee waan garanaya waa muslimnimada muslimkay neceb yihiin. war cidina kuma nebe cidina kuma arkaysa ee iska dariiqa iska mar yaaba ku ogdha yaaba ku og marka wax badan bay naga khaldan oo bal inaynu qur-aan isku akrino oo dhakhtarro tagno oo dayaa dhakhtarina gaynis ma dhaane
yaa miirle yaa miirle oo
marka allah inoo sahlo allah inoo sahlo waddankeeni allah inoo qaboojiyo miyirka allah inoogu soo celiyo aad baad umahadsan tahay cadar axmed kaahin aad baan kaaga mahad celinayaa ka qaybgalkaaga barnaamijka cawiska washington iyo kaftanka iyo sheekada aad inta badan dhegeystayaasha aad la wadaagto mar kalean ku salaamaya cadar thank you guud ahaan barnaamijka cawiska washington ee caawana waxaan kusoo xirayaa heesta ahlan wasahlan waa hees muddo dheer ka hor la qaaday haddaan sanadka idiin sheegana waxaa la qaaday kun iyo sagaal boqol shan iyo lixdankii waxaa laga yaabaa qaar badan oo adinka idinka mid oo hadda heestan dhegaysan doona inaydnaan dhalan waxaa qaadaya hallaha u naxariistay fanaankii axmed gacite yuusuf iyo canab diiriye inta aan dib mar kale u kulmayno haddii alla idmo waa caashi ibraahim aadan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo
أهلا وسهلا ديدا وكلا ذهب ديدا الله ينداي ديدا أما ديدا أما دونيدا أما ديدا أما دونيدا دم حيقي قاد ديدا نفس ما دوي ديدا دم حيقي قاد ديدا نفس ما دوي ديدا
ahlan wasahlan daahire aniga diyaare daahire aan isdaadahayne daahire ahlan wasahlan daahire aniga diyaare daahire aan isdaadahayne daahire ama daahir ama dunida ama daahir ama dunida ruuxii wax sugisiya daahir nafsi baa dushooge daahir ruuxii wax sugisiya daahir nafsi baa dushooge daahir aha lawa sahlan deeqa hadal aanan doonayn deeqa aniga iska diidee deeqa ah lawa sahlan deeqa hadal aanan doonayn deeqa aniga iska diidee deeqa ama deeqa ama dunida ama deeqa ama dunida waxa laygu dayayaa deeqa ana dubuga maage deeqa waxa laygu dayayaa deeqa ana dubuga maage deeqa
ahlan wasahlan diidan dayax baan ku moodee diidan waa isawanaynaa diidan ahlan wasahlan diidan dayax baan ku moodee diidan waa isawanaynaa diidan ama diidan ama dunida ama diidan ama dunida wadnahay daloole diidan naftamadaway diidan wadnahay daloole diidan naftamadaway diidan ahlan wasahlan daahir aniga ku dorte daahir iga ku dorte daahir ahlan wasahlan daahir aniga ku dorte daahir wan ku daba socdaa ee daahir ama daahir ama dunida ama daahir ama dunida dawa male warkaaguya daahir laagu dirsan maaye daahir dawa male warkaaguya daahir laagu dirsan maaye daahir aha lawa sahlan deeqa ninku daacad maahe deeqa waan kaga digayaa deeqa ah lawa sahlan deeqa waan kaga digayaa deeqa ninku daacad maahe deeqa ama deeqa ama dunida ama deeqa ama dunida iga taa wararko deeqa tani igama hayse deeqa iga taa wararko deeqa tani igama hayse deeqa